لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك wanshur calaynaa min khasaain raxmatika yaa arxama araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratulmudafifiin suuratulmudafifiin makiyatun wey aayaadkeedu waa soddon iyo lix aayadood waa suuradda siddeetan iyo saddexaad xagga tartiibka suwarka bismi illaahi araxmaani araxiim weylun lilmudafifiin aayaddaani waxay soo degtay baa layidhi nebigu markuu soo galay calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina dad halkaa joogay baa waxay ahaayeen dadka kuwa ugu liita xagga beegga markaasaa aayaadkan la soo dejiyey kabacdina way wanaagsanaadeen beeggii iyo miiskii way hagaajiyeen weylun hoog wuxuu u ahaaday lilmudafifiina kuwa fudfududeeya ee nusqaamiya ayuu u ahaaday markay wax beegayaan iyo markay wax miisaamayaan kuwa fududeeya ee khafiifiya alladiina mudafifiintaasoo idaktaaluu markay soo beeganayaan calannaasi dadka ka soo beeganayaan oo dadka ku soo dulbeeganayaan yastawfuuna soo oofsada markay iyagu soo beeganayaan oo dadka iyagu wax ka soo qaadanayaan waa ka soo oofsanayaan kayl waafiya oo kaamil ah ayay ka soo qaadanayaan wa idaa kaaluu markay u beegayaan hum dadka aw wasanuuhum amba ay u wasnayaan oy dadka wax u miisaamayaanna yukhsiruuna nusqaamiya ee yareeya kuwaa weeyaan waxay ku soo degtay baa la yidhi nin abijuhayna la dhihi jiray baa layidhi laba saac buu lahaa labadaa saac mid ka mid ah isagaa wax ku soo beegan jiro dadka markuu wax ka soo beeganayo buu kaga soo beegan jiro waa saaca weyn midka kalena markuu isagu dadka wax u beegayo ayuu ugu beegi jiray waa midka yar oo nusqaantu ay la socoto laakiin hadalku waa caamoo waciidkaani waa waciid cid kasta u yaallo arrintaa ku howlan likulli wa huwa waciidun likulli man dafafa alkayla waalwasna qof kasta oo wasanka iyo beegga nusqaamiya ayuu waciid u yahay maxaa yeelay qoladii qoomu shacayb la dhihi jira ilaahay waa halaagay baksigii iyo nusqaamintii ay ku samayn jireen waxa ay beegayaan iyo waxa ay miisaamayaan awgeed ayaana loo halaagay qola hadday sidaa wax u nusqaamiyaanoo waxa ay beegayaan saa u nusqaamiyaanna nabaadka iyo dhirta soo baxaysa ayaa laga manciyaa abaarana waa layskugu daba qabtaa abaaro oo xadiis baaba odhanayey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam intuu u yimid saxaabada buu ku yidhi yaa macshar almuhaajiriin shan arrimood haddii laydinku imtixaamo ilaahay baana ka mamangelaynaa inay arrimaha gaadhaane iska jira waxa weeye midda koowaad faaxisha iyo xumaan qolob kama muuqato kuma faafto oo kama daahirto ilaa ay ka muujiyaan xumaantii ilaa xanuunno iyo daacuun iyo waxyaala aan dadkii hore qabi jirin ayaa lagu itixaamaa qolob beegga iyo miisaanka ma nusqaamiyaan ilaa sannada abaar ah ayaa lagu imtixaamaa oo la marsiiyaa iyo wa shiddati alma'uuna ma'uunada iyo kharashka dhibbadnaantiis oo waxa weeye nolosha iyo biilka iyo waxa lagu ciriiriyo oo lagu adkeeyo ayaa la dul saaraa iyo wa jawri suldaani calayhim suldaanka inuu macnaha jawr jaa'ir ku noqdo iyaga dushooda oo ku jawr sameeyo oo miduu noqdo jaa'ira xoolaha sakadooda ma diidaan ilaa roobka samada ka imaanayay baa laga joojiyaa haddaan xayawaanka iyo xoolaha nool jirinna lamaba waraabiyeenba ama looma roobeeyeenba arrinta kale ad waxa weeye arrinta kale caadiga ilaah iyo caadiga rasuulka ma buriyaan ilaa ilaahay wuxuu ku salladaa cadow oo aan iyaga ahayn markaasay fa akhaduu bacda maa fii aydiihim waxay gacanta ku hayseen baa laga qaataa sidaas baa ku dhacda a'immadooda iyo madaxdoodu kitaabka ilaahay wax kuma xukumi waayaan oo wixii ilaahay soo dejiyey faraha kama qaadaan ilaa jacala allaahu ba'sahum baynahum ilaahay dhexdooda buu wuxuu yeelaa ba'sigooda iyo dhibaatadooda waa xadiid xasana ibnu maajah ayaa werinaya xadiidkaasi wakaa marka qolooyinkan sidaa waxu nusqaaminaya waxay koombaynayaan iyo wixii ay beegay ee ay miisaamayaan waciidkaa daran baa loo sheegay waxuu leehay aayaadka waxaa laga fahmayaa alladiina idagtaaluu cala annaasi yastawfuuna marka iyagu dadka ka soo beeganayaan waa kuwa ka soo oofsanaya iyagu waxaa moodaa markaa inaysan miisaankaba sida laga fahmaya aysan oggolayn dadka markay wax ka soo qaadanayaan kama soo miisaamanayaan ilaa miisaanku waa muuqanayaado haddii siyaada la socoto qofkii in wax laga wado waa arkayaa laakiin markii wax laga soo koombaynayo koombadiibay waxa weeyaan isku riixayaan oo raashinkii iyo wixii ay beeganayeen bay ku kiisayaan oo waa ku riixayaan waa isku macnaha jugaynayaan waa isku diisayaan si ay koombadiiba u qaaddo koomba iyo dheeraad oo raashin badan ay u helaan kiintaal ama kiish hadday soo qaadanayaan intay isku riixaan oo isku giijiyaan oo isku ciriiriyaan ba intuu qaaday iyo in kale oo lagu ciriiriyey ayay dadka ka soo qaadanayaan ama iyagu markay dadka waxu beegayaan wa idaa kaaluuhum aw wasanuuhum weeyaan yukhsiruuna wixii ay dadka siinayaan waxbay kala harayaan waxa weeyaan xaqii dadkay la harayaan xaqunaaski wax yar bay siinayaan waxay rabaan markii horena inay wax badan iyagu soo qaateen oo kiintaalkiiba ay ka helaan raashin kiintaal dhan iyo dheeraad iyaguna markay dadkii u beegayeen mar labaad ay wax kala sii haraanoo dadkii waxay u koombaynayeen iyo waxay u miisaamayeen inay nusqaamiyaan oo hadhow ay u soo haro wax kale oo ay la hareen taas bay doonayeen waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruuna arrin aad u foolxun oo dhibaato badan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alaa yadunnu ma malaynayaan maya alaa yadunnu ma waysan malaynayn ulaa'ika kuwaas annahum mabcuuhuuna inay yihiin kuwa la soo saaray oo haddii danniga sidiisa loo daayo iska daa inayba yaqiinayaan xataa hadday malaynayaan in la soo saarayo waxay ahayd inay arrintan iska daayaan xumaanta ah oo ay dadka xaqooda siiyaan ama alaa yadunnu ma yaqiininayaan mayaa oo danniga yaqiin laga dhigo ma oga mayaa ulaa'ika kuwaas annahum mabcuuhuuna inay yihiin kuwa la soo saarahayo oo la soo bacsinaayo yowma maalin la soo saarayo yaquumu nnaasu dadku ay hor istaagayaan lirabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda iyagoo qaawan iyagoo cagacad yaa ay halkaas soo istaagayaan yowma yaquumu nnaasu rabbialcaalamiina nebigu markuu fasiraya calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi midkood baa dhididkiisa ayaa qarinaya ilaa uu ka gaaro labada dhegood xadiidkii bukhaariiyo muslim bay werinayeen qofkaasaa dhididkiibaa qoraxda kuleylku inta ka bato dhididkiisibaa kor u tafaya yowma yaquumu nnaasu lirabbialcaalamiin haddana waxaa laynoo caddaynayaa kuwa fujaartaa meesha ay ahaan doonaan iyo kuwa abraartaa meesha ay ahaan doonaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kallaa ha ka joogeen kuwa wax mudafifiintaa ee wax nusqaaminaya ha ka joogeen arrinkaas khaflada ay kaga jiraan bacfiga iyo is-abaalmarinta ha ka istaagaan maxaa yeelay inna kitaaba alfujaari kuwa fujaarta kitaabkoodii kitaabkaas waa kii camalkooda lagu soo qoray la fii sijiinin ayuu ahaaday kitaabkaas kuwa ahlu naarka kitaabkii acmaashooda lagu soo qoray la fii sijiinin la fii makaanin dayiqin meel ciriiriyah oo fii asfali saafiliin ah ayuu ahaaday oo meel hoose ah oo la tilmaamayba intaasoo dhulalkao dhan inuu ka hooseeyo oo meel mugdi oo liidata ah markaas xagga macnaha waa ka sijiin xagga kalena waa ka sijiin oo dadkan magacyadoodu meeshaan ay ku qoran yihiin dad sijni iyo jeel u soo baxay iyo xirid oo kale weeye naartii baa la geynayaa wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa sijiinun sijiin waxa uu yahay sijiinka haddaa laynoo caddaynaya kitaabun marquumun weeye kitaabun huwa kitaabun weeye kitaabkaasoo marquumun maktuubun weeye la qoray oo aan la tirtirayn oo aan la halmaamayn oo acmaashooda xumeed lagu soo qoray kaa weeyaan halkaas meeshaa liidata baa diiwaankoodii iyo faylkoodii kitaabkoodii wax looga soo qoray kuwaasuu ahaaday waa kitaab la faaruqay waxna lagu darmayo waxna laga nusqaamin maayo weylun hoog yowmaydin maalinkaas wuxuu u ahaaday lilmukadibiina kuwa mukadibiinta ah aladiina kuwaasoo yukadibuuna beeninaya beeniya biyowmiddiini is abaalmarinta maalinkeeda wamaa yukadibu mana beeniyo bihi yoomkaas yowmulxisaabka iyo yowmuljazaha ilaa kullu muctadin mid xadgudbay dhammaanti mooyaane kaasoo ahiimin dembi badan ah oo kathiirul aathaam aad iyo aad u dembi badan idaa tutlaa markii la akhriya calayhi dushiisa aayaatunaa aayaadkanaga kaasoo idaa tutlaa calayhi markii dushiisa lagu akhriya aayaatunaa qaala wuxuu yidhaahdaa asaadiirul awwaliina qaala wuxuu yidhi bimacnaa markii lagu dul akhriyo aayaadkanaga aayaadkaas wuxuu ku sheegaa qaala yidhaahdaa asaadiirul awwaliina hiya aayaadkaani ama haadihi midani asaadiirul awwaliin kuwii hore asaadiirtoodii xikaayaadkoodii iyo wararkoodii iyo sheekooyinkoodii weeye asaadiirtu bimacnaa khuraafaatu alawaa'il kuwii hore khuraafaadkoodii weeye uu dhahaa wixii laga soo qoray oo laga soo minguuriyey oo kuwaa laga keenay weeye buu yidhahdaa asaadiiru alawwaliin markii lagu dul akriyay idaa tutlaa calayhi aayaatunaa qoola asaadiiru alawwaliin ayuu yidhahdaa aayaadkuu aflagaadhaynaya kalla ha ka joogo hadalkaa iyo qowlkaa baadilkaa oo ku hadlay bal iskaba dhaafe raana waxaa daboolay calaa quluubihim qalbiyaashooda maabaa daboolay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada kaanuu ay ahaan jireen yagsibuuna kuwa soo shaqaysa waa maadiina waa fii maxalli rafcin cala alfaaciliyati raanadaasaa qaadanaysa kuwa noocaas raan waxa la yidhahdaa ku dhacay waa raanku waxa weeyaan addembu cala adembi dembi dembi ka dultegay ka dultegay xataa yaswadda alqalb ilaa qalbiga ka madoobeeyo kaa weeyaan sidaas baa ku dhacday oo waxaa kale jira wax raan la yidhaahdo iyo sadi waxa la yidhaahdo sadiadu waxa weeyaan waa mirirka birtu markay xoogaa meel yara ka mirirto waa sahlan yahado isaga waa laga xoqi karaayo waa laga nadiifin karaa amaa raanku waa markii waxaan iska dultagaan meelaha miishinada iyo warshadaha iyo biraha iyo gaadiidleyda gaariyaasha iyo biraha daxalaysta oo daxalaysigu ku bato oo kale weeye markaas waxa weeyaan in meeshoo dhan loo gooyoo la bedelo maaha daawo kale ma laha waa u dhammaatay kuwaana qalbigoodu sidaasoo kale ayuu noqday sidaas baa xaalkoodu noqday oo xadiidkaaba wuxuu tilmaamayaa addoonku markii uu dembi sameeyo bar yar oo madow baa qalbigiisa lagu qorayaa hadduu dembigi inta ka fuqo istikfaartoo toobad keeno suqila qalbigu qalbigiisa waa la nadiifinayaa hadduu dembigii ku noqdana bartii baa sii ballaaranaysa raan bay noqonaysaa ilaahay kii qur-aankiisa uu ku sheegay weeye xadiidka imaamu tirmidi baa werinaya iyo imaamu axmed sanadkiisuna waa wanaagsan yahy kallaa ha ka joogeen kuwa mukadibiinta ah baadinimada iyo xumaha ay ku jiraan ha ka istaageen innahum iyagu can rabbihim yowmaidin la maxjuubuun innahum iyagu can rabbihim jaariya majruurkan iyo yowmaidin darafkan la maxjuubuunada dambe ku xir innahum iyagu la maxjuubuuna way kuwa laga xijaabayo can rabbihim rabbigooda xaggiisa yowmaidin maalinkaa isagaa ilaahay arki mayaan subxaana wa tacaala imaamu shaafici wuxuu yidhi aayaddan waxaa ku sugan daliil caddaynaya inay mu'miniintu iyagu ilaahay arkayaan oo aan laga xijaabaynin humma innahum iyagu kuwa gaaladaa la saaluljaxiimi jaxiimo kuwa gelayo ku gubanaya wey humma yuqaalu waxaa loo dhahayaa haadaa cadaabkaani alladii kii weeyaan kuntum ahaydeen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya ee hadda maanta ma u jeeddaan soo xaqiiqa maaha waa idinka awal inkiri jiray afa sixrun haadaa am antum laa tubsiruun am antum laa tubsiruun hadda maanta kani ma sixir baa mise wala jeeddaan maanta waa u jeedaan kalla layse alamru kamaa yazcumuun arrinku say sheeganayaan maaha oo sidaas waasee kuwa fujaarta iyo baariyaashu inay isku mid yihiin isku meel la geenayo taa ma jidho inna kitaabal abraari kuwa baariyaasha kitaabkoodu la fii cilliyiin ayuu ahaaday cilliyiin dhexdeeda cilliyiin ayuu ahaaday meel sare weeyaan oo darajadeedu sarrayso waa fii makaanin caliyin rafiicin makaan sare waxaaba la leeyahay waa carshiga hoostiis waa meel sare weeyaan wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa ciliyuuna ciliyuun waxa uu yahay shanigiisaa la weyneynaya kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo marquumun isagana la qoray waa kitaabul abraar oo la sadareeyey oo la qoray acmaashoodii baa lagu qoray kitaabkaasoo yashhaduhu ay xaadirayaan hu kitaabka almuqarabuun waxaa xaadiraya almuqarabuuna kuwii la dhoweeyey muqarabiinta ahaayoo malaa'igta ilaahay ee muqarabiinta ahaa ayaaba xaadiraya oo booqanaya kuwii hore kitaabkooda cidinama booqanaynin ama kuwan waa kitaabkooda waa la arkaya waa la booqanaya waxaa la tilmaamay qofka muuminka ah markii nafta laga qaado xagga carshigaa loo qaadaya markaasaa waxaa loo qorayaa badbaado iyo najaad dhibaato u kan badbaaday waxaa la tilmaamayaa markaas intaa naftiisa la sii wado udgoon iyo caraf inay naftiisa ka soo kakamayso oo ka soo baxayso sida miskiga oo kale ah ahlusama waxay dhahayaan ruuxun dayibatun jaa'at min qibali ilard waa tani waa ruux wanaagsan xagga dhulkaynoo ka timid qofkan soo dhintoo naftiisa la wada weeye sala allaahu calayki ilaahay dushaada ha u naxariiso wa calaa jasadin jirkiin allah ha u naxariiso kunti tacmuriinahu aad ahayd mid camiri jidhay jirkii aa ku jiri jidhayna ilaahay ha u naxariiso markaasaa halkaa la geynaya gaalkana naftiisa markii la qaado qurun baa ka soo uraya lacnad baa lagu sheegayaa markaasaa ahlusamuhu waxay dhahayaan ruux xun oo khabiisa ah weeyaanoo xagga dhulkaynoo ka timid sidaas baa dhacaysa qofkii muuminkaa ruuxdiisa sidraatulmuntaha ee halkaasaa la geynayaa midkan kalena sijiin baa la geynayaa meel hoosaa la dhigayaa marka kuwaan cilliyiin baa haystaanoo dadka meeshaan ku qorana martabadoodu waa dad ay sarrayso magacyadoodu diiwaankaan ay ku qoran yihiin makaankuna waa makaan sharfan oo sarreeya weeyaan wamaa adraaka maa ciliyuun kitaabu marquum yashhaduhu lmuqarabuun calal araa'iki bay ahaadeen ama yanduruuna waa fiirinayaan calal araa'iki xaalay ahaadeen yanduruuna way fiirinayaan maxay fiirinayaan wixii ilaahay u darbo u diyaariyey ee karaamo iyo janno iyo naciimaha ama calal araa'iki bay ahaadeen yanduruuna waa eegayaan iyo in la xaaleeyay labadaba tacrifu waad garanaysaa fii wujuuhim wejiyaashooda nadrata naciim naciimka birbirkiisa ayaa wejiyaashooda ku garanaysa dadkaas wejigoodaa laga akrisanayaa nuurka iyo caddaanka iyo quruxda iyo faraxa iyo wanaagga ka muuqda wejigoodaa inay raaxaysan yihiin oo wanaagsan yihiin ayaa halkaasay ka muuqataa nadrata naciim weeyaan yusqoona waa la waraabinayaa min raxiiqin raxiiq xaggiis khamro makhtuumin la af xiray oo la khatimay oo gacnu aysan taaban farahu aysan taaban qofka baariyaasha dadka loo keenay unbaa aaburka ka fujinaya khitaamuhu khitaamkiisu iyo inta u dambaysee lagu khatimay aakhiru sharaab baa la yidhahdaa miskun weeyaan inta u dambaysaa sharaabka ay cabbayaan waaba miski uduga iyo carabta ka soo uraysa badanaa waxaa la yaqaanaa sharaabka marka la cabbayo inta u dambaysa inay xoogaa raqas iyo gufaar iyo waxyaalaha iyo la yeelato qashin qashina kuwaan iska daa intii hore ay cabbeen iyo intii dhexe xataa inta u dambaysaay iyadaaba miski ah khitaamuhu misku wa fii daalika kaa isagaa dhexdiisa iyo nicmadaa iyo sharaabkaa iyo wanaaggaa iyo raaxadaa falayatanaafas ha tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamahaya halkaa ha u tartamaan falyatanaafas ilmutanaafisuun halkaa ha u baratameen ha u tartameen kuwa tartamaya wanaaggaa iyo khayrkaas wa misaajuhu sharaabka isagaa iyo raxiiqa waxa lagu barxoo lagu daray min tasniim ayuu ahaaday min caynin caaliyatin il sarraysa tasniimku sida kuruska oo kale waxoogaa kor utaaganba waa la dhihi jira marka waxa weeyaan tasniim xaggeed buu kaada tasniimku waa maxay caynan xaaluu yahay il ama amdaxu caynan baan ammaanayaa cayntaasoo yashrabu bihaa xaggeeda ay ka cabayaan bihaa minhaa xaggeeda almuqarabuuna ay ka cabahayaan kuwa almuqarabiinta ama yashrabu ay ku cabaan bihaa iyada almuqarabuuna ku cabaya oo ku darsanaya sharaabka ishaas bay xaggeeda weeyaan saasaa loo maamuusayaa darajadaas bay helayaan kuwii xumaabaa hadda la sheegayaa marka inna aladiina kuwa ajramuu ijraam ka sameeyey xumaha kaanuu waxay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna kuwa qosla ku maadsada min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey kuwa mujrimiintahi waxay samayn jireen adduunka markii la joogay waxay ku caycayaari jireen oo ku qosqosli jireen oo yasi jireen min aladiina aamanuu kuwa iimaanka leh mathalan waxay ku soo degtay baa la yidhi niman odayaaloo gaaladii qurayshada sidii abijahl iyo kuwii la midka ahaa caliyubnu abidaalib iyo waxaa soo maray baa la yidhi rag kaloo saxaabadii oo muuminiintii ah markaasay ku qosqosleen oo ku jeesjeeseen gaaladii baa jeesjeeseen kuwaasay ku soo degtaa la yidhi wa idaa marruu markay soo maraan kuwa muuminiinta ah bihim gaalada yatakaamazuun way isku iljebin jireen indhahay ka bigbigsiin jireenoo indhahay ka caayi jireen wa idaa marruu mu'miniintu markay soo maraan bihim gaalada yatakaamazuun waxa weeye indhahay ka ceebayn jireen oo ugay ka ceebayn jireen oo indhahay isku jejebin jireen baalasha iyo xirribaha iyo indhaha bay ka bigbigsiin jireen markaas intay indhaha yaha iskala hadlaami dhahaan ilaa saxaabadii baa timide jaa'akum muluku dunyaa haa waxaaba inoo yimid boqorradii adduunkaaba maanta inoo timid ina soo boqdo inala jooga haa boqorradii adduunka saasay dhihi jireen waxay sheegaya waxay way ku jeesjeesayaan waidanqalabuu markay gaddoomaan gaaladu ilaa ahlihim ehelkooda iyo reerahooda inqalabuu waa gaddoomaan waa gaddoomi jireen faakihiina xaaliyiin ama faakihiina iyagoo faakahaysanaya oo ku macaansanaya sheekada muuminiinta ay ceebaynayaan iyo siday u maarata yasayaan ayay noqon jireen wa idaa ra'awhum markay arkaan gaaladu wa idaa ra'ow gaaladu markay arkaan hum muuminiinta qaaluu waxay odhan jireen gaaladu inna haaulaa'i kuwaas muuminiintay sheegayaan ladaalluuna waa kuwa dhumay oo dhumidda ay sheegayaan waa maxay maadaama ay nebi maxamed rumeeyeen waa dhumeen bay leeyihiin iyagu gaaladaasaa qaba maadaama raaxadii adduunka iska afxireen oo ka istaageen waa dad xabisan oo dhumay bay leeyihiin wal xaal maa ursiluu aan la dirin baa ilaahay yidhi calayhim iyaga dushooda wal xaal maa ursiluu aan la dirin xaafidiina xaalayihiin calayhim xaafidiina xali kuwa xafidaya ilaalinaya calayhim wal xaal maa ursiluu aan la dirin kuwan gaalada ah calayhi muuminiinta dushooda xaafidiin xaalayihin kuwo waardiinaya yaaba u dirsaday inay waardiyeeyaan oo daba joogaan oo dabagal ku sameeyaan yaaba u dirsadayba cidibaba uma wakiilan taasina wataa falyowma maanta oo maalinkii qiyaamadii ah alladiina kuwa aamanuu rumeeyey min alkufaari gaalada xaggeeda yadxakuuna kuwa ku qoslaya wey adduunkii haddii kuwa gaalada mu'miniinta ku qosqosli jireen maanta mu'miniintiibaa qiyaamadii baa la joogaayo waxay ku qosqoslayaan gaalada falyowma maanta alladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay yadxakuuna kuwa qoslaya weeyaan minalkufaari kuwii gaalada waa jazaan wifaaqan iyaguba adduunkiiba kusoo qosqosleen iyana haddaa lagu qoslaya cala alaraa'iki xaalay ahaadeen muuminiintu yanduruuna waxayna eegayaan waxa la siinayo lagu maamuusayo calal araa'iki bay ahaadeen yanduruuna waa eegayaan muuminiintu gaaladay eegayaan waana ku qoslayaan ahlu naarka waxaa lagu dhahayaa iyagoo naarta ku jira war ka soo baxa naarta markii albaabadii la ballaqo naarta ay dabcaan inay baxaan oo arkaan albaabkii inuu furan yahay oo ay soo qaabilaan iyagoo raba inay meesha ka baxaan muuminiintana ay fiirinayaan oo muuminiintu sariiro sarsare ay halkaas saaran yihiin markay albaabada gaaladu soo gaaraan baa albaabadii la riixaya oo lagu xiraya saa muuminiintii waa ku qusquslaya waa lagu qoslaya waa lagu maaraysanaya waxa ku dhacaya hadda adduunkaana iskibriyeen gaaladu qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi hal fawiba ma la thawaabiyo ma la abaalmariyey hal fawiba hal juuziya ma la jazeeyey alkufaaru kuwii gaalada ahaa maakii kaanuu ay ahaan jireen yafcaluuna kuwa sameeya gaalada ma laga abaalmariyey waxay samayn jireen waxay samayn jireen abaalmarinteedii ma la siiyey waa la siiyey weeyaan nacam weeyaan abaalmarintii naar baa looga dhigay wayna heleen weeyaan hal thuwiba alkufaaru maa kaanuu yafcaluun darsigeenu intaanu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab